dhinaca kalena haweenayda ay maxkamadu tuurtay xabsigii horey loogu xukumay ayaa waraysi ay siisay idaacadda v o eda waxa ay ku adkaysatay in la kufsaday waxa ayna sheegtay in dowladda soomaaliya ay ka doonayso in cadaalad loo sameeyo isla haarun macruuf ayaa iyana kula xiriiray khadka teleefoonka haweenaydaasi oo aanan magaceeda sheegin wuxuuna ugu horreyntii weydiiyey sida ay u aragto go-aanka maxkamadda ee racfaankan maxkamadda waxay dhacday dambiile ma ahan dembi looma haysto maxkamadda racfaankay fasaxday telefonimadaa la siiyey marka sideed u aragtaa go-aanka maxkamadda go-aanka maxkamadda walaahi walaalo waxaa u arkaa in xornimada la siiyo aad iyo aad ugu faraxsanahay oo aydan aysan dhigin ee gabadhaan ay xaqeeda iyo maxeed iyo xaal la siiyo aysan dhigin aa kuu sheega waa gartay marka n dembigii hore lagugu soo eedeeyey oo maxkamadii hore ay kugu xukuntay sideed u aragtaa aad iyo aad ugu xumay taas anoo dembile in dembi leeyahay ayaa ugu xumay dembigaas waa igu dhacay waa lii kufsaday hablaasha iyo labaatan oo maraayay anoo u socda meel oo laga qaybanayo sabto kow iyo tobankaa salaadsuxmano iridaan ka baxnay irida markaan ka baxnay kadib askarta ila taagneed meeshay igu qabsadeen dugser baadira ay geysteen meeshay igu farxumeeyeen anoo meesha liigu haysa xataa nin oo xaflad degan oo daraskeena ah waxaa la yidhi wariyaa meesha kaankaysnaa ka laabo ninkii maalinlawood arbacdeed ah maalinlawood ku tukajama gacanta loo gashay oo la dhaariyay markaatayaasha hore maxkamad gobolka u diiday hadda maxkamad raaxaanka dhaarisay iyo nin ahlaawla adeeyarow iyo fiili maxmed lagu dhaana isaga oo xafada loo degan saddex qofaa la dhaarisay maxkamadda oo raaxaanka dhaarisay imise qofaa ku kufsaday xilligaas waxay ahayd shan ay ahayd shan shantuba askarta dawladda miyay ahaayeen mise dhar askareed unbay xidhnaayeen anigu waxay ahayd laakiin dadka dadka xirmaan kuu sheegaa manakadii wata marka inay dawladda ku tagtaa inay maleesha aan kala war umaayo taasnimo ma ogi marka dadkii ku kufsaday miyaa taqaan ilaa hadda maya ma ma ka saacni haddaan ka saacnayo waaba la isoo qabaa dadkaan u sheegi lahay waxaan ka saacnay marka ilaahay horta waa gartay adiga markii lagu qabtay bishii janaayo markii lagu qabtay adiga iyo wiilka wariyaha oo booliisku ay ku waraysteen dhowr jeer waxaa la sheegay inaad beddeshay sheekada oo tiri haddana la ima kufsanin arrintaas ma jirta waxaas haddaan dhahay taani waxaas sariir sheekunaa laga yihin jabantu xafiis geysay maalin maalmaa kamid oo jamaa ay tahay wuxuu warmaayaa hadda waxaan kaa rabaa inaad warkaas beenasid ee dawladda lacagta soo diifatid anaana ku badbaadinayo qof wax ku haysana ma jirto warkaas beeniya war waxaan adeera macaan oo niwaab le kufsiri kuwa ugu dhexee beenta meel soo gelays maxaa waay warka ku beeninayaan dhahay ilaahay maadaa ka baqaynaa dhahay aniga qof ilama socmin mulkii iriska aa watay oo umusha eh shaafi iyo iriska naasnuuga eh odaygin waa meel gurigiisa isku jiray aniga keligii oo markaasi xafiis isku jiray oo sida command administration qormaantii ma ahayd waa gartay marka waxaan rabaa inaan kala caddeeyo qofka ku yidhi sidaas sheeg oo la ima kufsan dhe waa kuma sariif sheekunayda waa taliyaha booliiska si fiican oo command ka joogo halkeed ku kulanteen maalintee buu ku yidhi sidaas jimiciya eeda xafiiskiisaa liigay xafiiskaas sida uu ku leeyahay command booliisi waa maalintii lagu qabtay miya bisha kow iyo toban ay maraysa maalintaas taariikhda waxaad ii sheegtaa marka n hadda maxaa saxa marka booliiska mar waxaad u sheegtay waa lay kufsaday marna layma kufsan waxa saxdee dhacay muxuu yahay waa lay kufsaday waa gartay marka arrintaasi way dhacday sifiicantaas waa dhacday rabalaan shan iyo labaatan oo maraayay anigoo u socdo meel laga qaybanayo galey oo sibso ah oo kow iyo toban sac salaadsadan eeday albaabka igu qabseen nimanka waa ijiiteen indha iga xirteen dugser banaadira igeysteen nin kamid ah xafad degan oo dariskeeni aa la yidhi wariyaa meesha kaankaysana ka laabo ninkii maaldood maxkamadda racfaanka ka turjaama ku dhacrisay arbacadii hore oo wii gabadhaas marka ay imaanaysa weli aan arkiyo wii madaxda waa qaadanayo weli ayada waa si darna eeda weli waa rasaarseelay wuxuu muriidna ka muuqdeen agaarmirow anaa meesha liigu haystay markaa socod meesha kankuusa lagu dhahayo adkadet waa maqlaya tiri ah ay tiri wuri gabadhi meesha maxkamadda racfaanka arbacdi horan ku cadeey kutijaamu gacanta ku dhahay kursiyo cadeey waa gartay marka hadda waa lagu sii daayey xor baa tahay dareenkaagu waa sidee wallaahi dareenkeeda fiican murugidii hore iyo hadda isla mid maa maanta raay ahaanteed caalamka shar caalamka iyo dawladda sharafta leh barasada xasan sheekh maxamuud iyo gudoomiyaha baarlamaanka iyo wasiiriyaasha madaxweynaha ayagana waxaan ka codsanaa adi odka ii gaarsinay in ay xuquuqdooda lagu diiftay oo haddana xuquuqdooda isyaa u baahana waa gartay marka maxaad ka doonaysaa dawladda dawladda waxaan ka codsanaa mar walba in aniga oo dembi aan lahayn oo dembi la oo dembi liga galay haweeney soomaaliyeed oo mu-aadan ah oo wadanka xaq ku leh oo anoo dembi liga galay oo lakufiy oo loo jeeda oo xaqeedi iyo maxayda dhiiggay dhaxankii la difiray dawladda qaranka iyo maxaa la yidhi qaranka meel lagu dhacday oo waxaysan ka jir aan la arkin waxa uu warka cusub oo warka xaqiiqo loo jeedo oo laleeyahay nimankaas naag been leewaay oo laleeyahay mar walba ilmaheeda wixliba xataa xataa waxaa laga xidhiidha hataa xeer ilma ay dhashay ilma inaan yidhi xafday kasoo qaadatay waa gartay marka dawladda maxaad ka doonaysaa inay inay inay kuu qabato dawladda sharabtana waxaan ku codsanaa wasiirada gudoomiyaha baarlamaanka doctor xasan sheekh maxamuud madaxweynaha soomaaliyeed sarab kale waxaan ku codsanaa in xaqeeda iyo soo siiyaan oo maxaydiyo meel isoo saarana ku codsanaa waa magdhow baad ka doonaysaa si fiican aada iyo aad haweenaydii sheegtay in la kufsaday oo u warramaysay haaruun macaruuf kadib markii maanta la sii daayey waxaa naga xusuusanay dhegaystayaal taliyaha booliiska soomaaliya shariif sheekhuna inaynu isku dayno inaan xiriir la sameyno si aan uga helno dhankiisa jawaabaha ku aadan eedeymahaasi ay u jeedisa gabadhaasi hase yeeshee weli maanan helin haddii aynu helnana idaacadaha yaga dambe ayaad ku maqli doontaan